gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duq magaalada muqdisho mudane cabdirmaan cumar cusmaan ibneed yariisow dhammaan mas-uuliyiinta meesha joogto waxaa idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdisalaam maanta waa maalin weyn waa maalin aad loogu soo baxay madxafka qaranka baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo isxilqaan dalkaaga ku dhiso dalkaaga ku hormaraysa isxilqaana maamulka gobolka banaadir oo hogaaminaya gudoomiye yariisow waxaan diyaar u nahay wax walba oo waddanka lagu horumarinayo isxilqaan inaan qaybteena aan ka qaadano sidaad arkaysaan maamulka gobolka banaadir iyo waaxda arrimaha bulshada dhammaan waaciheeda inay isku soo xilqaameen si isxilqaan ah iyo maamulka degmada boondheere iyo bulshaweynta degmada boondheere oo goobta ku sugan iyaga waxaana diyaar u nahay meel walbo oo si isxilqaana inaan ugu horayno waxqabadka ugu horreeya oo muuqdana inaan ka qabano waxaana diyaar u nahay dib u dhisa dalka inuu gobolka banaadir qaybta ugu muhiimsan oo ka qaadan doono insha allah waaxda arrimaha bulshada ee gobolka banaadir waxaa kaloo aan ugu soo deeqnay boqolkii shooshimindo ah oo ugu talagalnay in madxafka qaranka dhismihiisa lagu bilaabo taasi oo waaxda arrimaha bulshada ee gobolka banaadir mudane gudoomiye waaxda arrimaha bulshada waa waaxda ugu weyn maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose ee xamar mar walbana waxaan diyaar u nahay si isxilqaan ah inaan ku horumarin caasimadda gobolka banaadir